waxaa ka mid a mucjisaadkii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam sida alimaam muslim uu wariyey wuxuuhi jaabir bin cabdilaahi saxaabigii aynu in badan ka soo warranay ayaa nebiga caleyhi salaatu wasalaam baanu dagaal isu raacnay buu yidhi sidii aanu u soconnay ayaa waxaanu ku soo beeganay meel waadiya oo ballaadhan oo geeduhu ay teelteel yihiin macnaheedu waxa wey waa dhul ballaadhan laakiin oo waadiya laakiin geedaha teelteela geed meel aada istag taagto oo aada isku beegta ma jira buu yidhi nabiga caleyhi salaatu wasalaam baa u baahday meelu ku istijoodo markaa laba geedoo isu dhow ama geed keliya oo cufan oo qariya nebiga caleyhi salaatu wasalaam muu lahayn dabeete rasuulku caleyhi salaatu wasalaam geed buu la hadlay buuhi inqaadii ilaya iisoo hogaansan buu yihi rasuulku caleyhi salaatu wasalaam markaa jaabir bin cabdilaahi wuxuu leeyahy geedkii oo socda ayaan arkayay buuhi ilaa uu isa soo taagay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam agtiisa fanqaadat macahu kalbaciiri lmakhshuushi way u soo hogaansatay sida awrka faruurya xidhan awrku marka dee uu faruurya xidhan yahay marka lagu soo qabto hogaanka waa ka meesha loo kaxeeyo u socda geedkaasi wuxuu usoo socday buu yihi rasuulku markuu la hadlay caleyhi salaatu wasalaam sida awrka hogaanku ku xidhan yahay mar allaaliya markii uu dhinaca rasuulka caleyhi salaatu wasalaam istaagay ayaa haddana rasuulku geed kale uu yeedhay inqaadii calaya biidni illaahi geed yahow adiguna ii hogaansan oo waxaad iigu hogaansataa idanka ilaahay subxaanahu watacaala markaa geedkii kalena wuu soo socday wuu soo socday ilaa uu iise soo taagay agtii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam fa qaala ilta'amataa calaya biidni illah isu taga buu yihi rasuulku caleyhi salaatu wasalaam geedkan wuu u yeedho halkanuu iise soo taagay kii kalena wuu u yeedhay rasuulku caleyhi salaatu wasalaam oo halkanuu iise soo taagay labadiinu haddaba isu taga buu rasuulku yidhi markaasay isfangeliyeen labadii geed markaasuu rasuulku caleyhi salaatu wasalaam ka dhigtay sataar uu ku istijoodo mar allaaliya markii uu rasuulku caleyhi salaatu wasalaam uu dhammaystay ayaa haddana nebigu caleyhi salaatu wasalaam uu yidhi geed walowba halkaagii iskaga noqo marka waxaan arkayay buuhi jaabir bnu cabdilaahi geedkii oo socda oo socda oo halkiisii tegay waa kii hore haddana kii kale ayaa dhaqaaqay dhaqaaqay oo isaguna halkiisiibaa u tegay nabigu caleyhi salaatu wasalaam ficlan jaabir bnu cabdilaahi wuxuu tilmaamay weliba inuu u sheegay rasuulku caleyhi salaatu wasalaam ficlan xadiiska alimaam muslim baa wariyey iyada laftigeeduna waxa ay ka mid tahay mucjisaadkii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam waxaa kasii layaa badnayd buu yidhi jaabir binu cabdilaahi rasuulku wuxuu ihi weyse ii doon dabeete weysaa soo waayay buu yihi wax allaaliyo wax lagu weysaysto haddana wuxuu igu yidhi qayliyo waaryaa weysahayaa dhe kudhe buu yidhi rasuulku caleyhi salaatu wasalaam haddana saxaabadii oo dhan baan la hadlo waasaan ku uhi waaryaa weysahayaa dabeete qof keliya oo weysahayaa alla yaalla waayo nabigu caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi u tag hebel hebel magacii markaabuu sheegin ee ansaariga ah oo bal in meeshiisa biyo ay ku jiraan shay uu haystay ka soo eg meeshii baan tegay waaba qarax buu yidhi rasuulku weelkiisii ii keen buu yidhi nebigu caleyhi salaatu wasalaam dabeeto weelkiisi baan u keenay farihiisaa rasuulku uu sidaa yidhi buu yidhi wuu kala saaray dabeeto waxaa ka soo daatay buu yidhi biyo farihii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam weelkii buu buuxiyey nebigu caleyhi salaatu wasalaam wuxuu ihi war la hadal cid wal oo biyo u baahan buu ihi rasuulku caleyhi salaatu wasalaam dabeete sidii bay u hoorayeen farihii rasuulku caleyhi salaatu wasalaam oo biyo ay uga hoorayeen ilaa aanu weelkii oo dhan u buuxinay wax laaliyo wixii oomanaa weyse waa la waayo wax la cabay waa la waayo nin waliba halkii buu yacni ka dhaansaday darkii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam farihiisa saxaabadu biyihii way heleen laakiin wuxuu yidhi iyadana saadkii baa naga go-ay oo wax allaaliya waxaanu haynaa ma jirto mar allaaliya markii uu rasuulku biyihii inaanu helnay ogaanay buu yidhi waar ilaahay waxaa laga yaaba inuu idin soo asturee iska sabra buu yidhi nebigu caleyhi salaatu wasalaam qooriga badda markii aanu gaadhnay ayuunbaa subxaana allah wuxuu yidhi daabad intaa leeg oo intaa leeg weligey maan arag buu yidhi saxaabigaas ولذلك جابر بن عبد الله وحوري إشيدا وان قلي بيدا أنكو دابداس مركي هلبكي لسو قري إشيدو يعني وان دافي بيدا أنكو دميستران أي جابر بن عبد الله يعني مركو كشيكيني أبورك إلهي سبحانه وتعالى دابداس انت لكن وفعلا روايات كلمه xulay waxaanu ka nimid anagoo nin walba miisaankiisu intee in laga ay ku korodhay markaanu intaasoo muddo adul fadhinay ayaanu daabadii ka uxilla lana maytataani wadamaan laba meyd iyo laba dhiig baa lay baneeyey buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam aljaraadu wasamak wax allaaliyo wixii badda ku jira marka lasoo saaro dee la gowrici maayo subxaan allah sidiisaynu ku cunaynaa waa waxyaalaha laynoo xalaaleeyay bay ka mid tahay mid walba markaad ka soo saarto waxa weeye waa kaasi waxaa kaloo runtii la mida yani waxa weye labada beeryarada iyo muxuu ahaye beerkana alkabad wadaxaam ila waxa weye labadoodiiba waa waxaweye waa dhiig fadhiya iyagana waa lay baneeyey buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam walidaalika waxa weye daabadii dhinacun bay saxaabadu ka galeen aakhirkiina waxa uu yidhi waxaanu u qaadanay wixii aanu qalab haysanay baa qof walba intuu yaryaraystay ayaa runtii saartay mucjisaadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahaa sida culimmadu ay tilmaameen soo degistii waxyiga ka mid ahayd caaisha xadiiska alimaamu albukhaari ay weriday rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu bilaabay markii waxyigu soo degayey habeenkii inuu riyoodo fakaana laa yaraa ru'ya ilaa jaacat mila falaqi sabxi misla falaqi subxi may jiri jirin riyo uu rasuulku arko haddii kale sida waagu u dilaaco ayuu rasuulku u arki jiray habeenkii wuxuu ku riyoodo aroortii u arki jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam dabeeto waxaa la jeclaysiiyey inuu dadka ka dhex baxo oo waa kii qaar uxiraa tegi jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam jibriil baa u yimid oo xadiiskaasi waa xadiis dheero waynu haynaa dabeete nebigu calayhi salaatu wasalaam buu u yimid markaasuu buquujiyey markuu u yimid faqaala iqra' qaala maa ana biqaari dhowr goor buu rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku akhriyay rasuulku waxna muu akhriyi jirin calayhi salaatu wasalaam ummi buu ahaa waxna muu qori jirin dabeete markii dambe ayaa iqra' bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq ilaa laga gaadhsiiyo suuradda qeybteeda hore ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam lagu akhriyay walidaalik rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii uu gurigiisa tegay ayaa khadiija bintu khuweylad uu u tegay isagoo leh samiluunii samiluunii idadaay idadaay rasuulku calayhi salaatu wasalaam وفعلا خديجة بنت خويلد وحي كتري والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الطيف وتعين على نوائب الحق أدق إلهي كوجين ماي واي الرحم كاد حريرسا يعني هذا الكاد هم كشيكتا كيتش العسان أيات تبن تابسا كفقير كا أيادو قرقارتا indhaha ayaad qaboojisaa qofka martida ah walidaalika waxaa weeye qofka ay dhibaato samaawiya ku dhacdo ayaad u gargaartaabay ku tiri rasuulku calayhi salaatu wasalaam dabeete waxay u geysay wariqa binu nawfal wariqa binu nawfal khadiija bintu khuweylad ayay runtii qaraabo ahaayeen waxaanu ahaa nin nasraani oo diintii nabiyulaahi ciisa calayhi salaam ee ugu dambeysay buu haystay waxna wuu ka akhristay kutubtii ay runtii lahaayeen walidaalika waxa weeye wuxuu ku yidhi waxaa yimid naamuuskii macnaheedu waxa weye waxaa tahay nebigii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo diray laytanii kuntu jadaca maan ahaado jadacu waxa weeye waa orgiga yara xoogan macnaheedu maan ahaado nin dhallinyara xooga maalintaasi buu yidhi laytanii akuunu xayan alla ila hoogayga maan ahaado mid nool id yukhrijuka qowmuk markay tolkaa ku saarayaan haddaan ahay nin nool oo xooga maalintaasi waan kuu gargaari lahaa buu ku yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiiskaa runtii bukhaari iyo muslim baa wariyey rasuulkaa yidhi oo miyaa lay saaraya qaala nacam waa lagu saaraya waa lagu colaysanaya qof adiga oo kale ah oo ambiyadii ka mida oo xaq la yimid oo aan la saarin oo aan dibadda loo tuurin oo aan la colaysani ma jiro walidaalika waxa weye caaisha xadiiskaa runtii bukhaariiyo muslim baa wariyey inta runtii muhiimkiina waxa ay tahay rasuulku isagoo ka warramaya calayhi salaatu wasalaam oo la yidhi waxyigu sidee buu kuugu yimaadaa mararka qaarkood ka salsalati aljarasi sida codka jalaska xoogga loo garaacayo oo kale xidhiirhkiisa ayay igu soo degaa buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaasaa qaylada yani xoog aan ma garata ilaa la kala jaro yani waxa weye codkaasi jahwariya aada u xoog badan weeyaan buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam mararka qaarkoodna si toosa ayaa malakul jibriil uu iila hadli jiray isagoo yani waxa wey aan arkaya buu odhan jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam laakiin culays ayaa isaarmi jiray buu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu rasuulku ka warramay xadiiska uu bukhaari uu wariyey in jibriil uu arkay isaga oo samada iyo dhulka kursi dhigtay oo sidii ilaahay subxaanahu wa tacaala u abuuraya oo garbihiisu ay buuxiyeen wijhadda uu eegayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam walidaalika mucjisaadkaasoo dhan waxay sheegeen rasuulku jibriil sidii uu arki jiray oo laba goor inuu arkay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayaa axaadiista qaar ay tilmaamaysaa xadiiska runtii alimaam muslim uu wariyey runtii abi hureyra uu soo saaray wuxuu idhi hadduu waxyigu soo dego annaga oo la joogno rasuulku calayhi salaatu wasalaam qofmuu awoodi karayn inuu dhaqaaqo waxaana wada haystay buuhi culays xataa inta ka agdhow waxyigu markuu soo dege qof dhaqdhaqaaqi karay muu jiray macnaheedu waxaad moodaysa qof walba in miisaan la saaray xadiiska kale runtii muslim uu wariyey cubaada binu saamit waxa uu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka uu waxyigu ku soo degayo wejigiisa yacni culays baa fuuli jiray ilaa dhidid kuuskuusan oo macnaheedu waxa weeye culayska aad ka dareemayso rasuulka dhidid baa isa soo wada taagi jiray ayaa uu yidhi cibaada binu saamit walidaalika waxa weeye saxaabada qaar waxa ay tilmaameen in haddii gacmaha rasuulka ay masalan gacani ag joogto ama lugta ay luga ag joogto in ay ka mid ahayd inuu qofku isidhaahdo lugtu talomiya ku jabaysaa mise way burburaysaa oo kale ayay runtii saxaabadu tilmaameen waxaa ka mid ahaa mucjisaadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mida ayaa ninka loo yaqaano sida alimaam muslim uu wariyey abuljahl oo ficlan nin had adag oo dhiiran oo dagaal badan oo howl badan buu ahaa sidaynu in badan sheegnay abuljahl warma inankaa yar baa maanta ayaa ayaynu maanta quraysh oo dhan wereeriyey ayaa ereygiisi ka mid aha bal aniga maanta igu eega waxaanu maxamed kala yeelo marka laba goor mid waxaa wariya alkhasaais alkubra alimaam asuyuudi fii kitaabi alkhasaais alkubra limucjisaati rasuuli sala allahu calayh wasalam marka kan intuu soo dhaqaaqay ayaa abuljahl markuu soo gaadhay rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulkii oo haddee tukanaya ayuunbuu dib u soo cararay dabeete way la yaabeen war abuljahl abulxikam bay markaa odhan jireen ninkaagii hanjabayay ee qayladiisa aada maqlaysay maxaa kugu dhacay ee dib ugu soo carartay wuxuu yidhi aniga iyo isaga ma arkaysaane waxaa noo dhaxeeya waadi buu yidhi ololka ka baxaya aada yaabayso haddii buu yidhi aan ku dhowaan lahaa aan isleeyahay mar keliya ayuu ku leefi doonaa walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa ka warramay xadiiskaasi saxaabadu u sheegay low danaa minii hadduu ii soo dhowaan lahaa lakhtadafathu lmalaa'ikatu cudwan cudwa maalintaasi malaa'igtaa diyaar ahayd oo haddii uu ii soo dhowaan lahaa waxa weeye xubin xubin ayaa loo qaadi lahaa abuljahl oo loo kala goosan lahaa walidaalika waa markii ay soo degtay kalaa ina alinsaana layadqa riwaayadda kale waxa ay odhanaysaa ee ku sugan fii khasaa'is alkubra abuljahl ayaa yidhi haddaan maxamed sababun u helayo anaa idinkaga filnaan laha walidaalika waxaa la yidhaahdaa hadalkaa markii uu yidhi shalay oo kale ayaa maanta waxaa yimid nin nin caraba oo reer bani iraasha ninkaas wuxuu leeyahay waar waxaan ahay nin miskiina waar waxaan ahay nin jilicsan waar waxaan ahay nin martiya abuljahal ninka loo yaqaano ayaa xoolaiga qaatay abulxikan buu markaa leeyahay waa ninkaayaa inuu damiirloo ninkaa iga qaaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo meel ku tukanaya ayninkawar ma doonaysaa ninkaa cid wax kaaga soo qaata ninkaa halkaa ku tukanaya ninkaasuunu tag rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaa waa markii tiro yaroo kooban oo ka yar sagaal iyo soddon ay rumeeyeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam halkiibuu ugu tegay ayuha arajulu saalix maaha nin muslima oo ninkaaga wanaagsano ada abulxikam wax ka qaadi karaya kaalay kaxeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam gacantuunbuu qabtoo ila keen buu yidhi quraysh oo dhan inamkaasay daba dhaqaaqa bal maanta waa kii abuljahaal shalay lahaa haddii maxamed sababuun aan u helo anaa idinkaga filnaan dooneen bal maanta iyadoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu doonay oo uu gaar u doonay bal aynu eegno albaabkuu ku garaacay rasuulku calayhi salaatu wasalaam man muxamed binu cabdilaahi rasuulullah oo maxaad doonaysaa yaa muxamed waa ninkan miskiinka ee reer bani iraashi eed lacagtiisii qaadateed iska haysateed xoogga ku haysato soo sii buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam abuljahl ayaa lacagtii oo dhammaystiran oo aan baysteyn ka dhinnay ayuu nebiga calayhi salaatu wasalaam udhimi khudhu yaa muxamed maa kunta jahuula maxamedow lacagtii waa taasi way dhammaystiran tahay maad ahayn mid baydhbaydhe ah qaad buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku yidhi dabeete rasuulku intuu qaaday ayuu ninkii reer bani ilaashay u dhiibay walidaalika waxa weeye sidii buu ku tegay nebigu calayhi salaatu wasalaam marka nimankii qoraysheed baa ku yidhi waa ninkaagii shalay oo dhanna wareeriyey ee maxamed haddaan arkiye maxamed hadduu halkaa soo mariyo waxaa akhriyay waa maxay waxaan yani mushkiladdu halkee ka dhacay haddaad arki lahaydeen buu yihi ninkaasi wixii la socday ee ag socday buu yihi markii lacagta uu i weydiinayay ilamaydun yaabteen buu ku yidhi wafaclan wahada min mucjizaati rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu